waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
weli waxaa socda isjiidjiidkii siyaasadda ee arrimaha doorashada soomaaliya labada dhinac ee xukuumadda iyo siyaasiyiinta ku bahoobay ururada mucaaradka ayaa ilaa hadda midba midka kale ku eedeynaya inaanay rabin inay dhacdo doorasho loo siman yahay madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland axmed maxamed islaam iyo saciid cabdilaahi dene ayaa iyaguna u muuqda kuwo la feker ah siyaasiyiinta kale oo ay ku jiraan labo ka mid a madaxweynayaashii hore ee soomaaliya haddaba waxaanu maanta waraysi arrintaa ku saabsan kula yeelanay khadka telefoonka maxamed ibraahin oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo deggan magaalada malbourne waana kan isaga oo ku bilaabaya magaciisa waa maxamed ibraahim ayaa kula hadlaya waa ku salaamayaa oo kaala soo hadlaya melbourne university oo ku taal magaalada melbourne oo aan research ka sameeyo maalmahan waayahay maxamed waa maxay shayga dhinaca xukuumadda soomaaliyeed iyo dhinaca mucaaradka a isku hayaan waa arrin aada u dheer runtii haddaan kuu soo koobo waxaay kusoo urureysaa uun afkaaro kala duwan oo inay halkan soo gaartaba aan loo baahnayn laakiin haddee halkaa baanu joognaa hadda laakiin waxay kusoo urureysaa un afkaaro kala duwan iyo madaxweynaha iyo groupkiisoo rumaysan inay waddankasi u wadaan iyo groupkan kale ee federal statesko ayagana fikrado kala qabo marka afkaarta kala duwan baa dhibka ugu weyn oo ka jiraa
marka afkaartaasi ma waxyaalo la caddeeyey oo ay sheegeen baa jiro oo waddanka nacfi u leh mise waa uun siyaasad iyo awoodoon
way wafiicnaan lahayd waxaa laisku haysto hadday ahaan lahayn waxyaalo waaweyn oo substantiala laakiin waxaa laga murgooda waxaa weye waxaa laisku haysta ama laisku afgaran layahay waaba waxaan macno lahayn badna runtusu sheegno oo maanta qofka soomaaliga uu la yaabo ayaa dadkii maanta waddanka madaxda ka ahaa ay isku haystaan haddii waxaa laisku haystay lahaan lahayn wax weyn waaba loo galaabi lahaa laakiin sadarada jirta waxaa weeye oo waxyaalo aan loo baahnaynba in hadda laga doodo ama aan u galminba in laisku qabsado labada madaxweyne ee madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni baad moodaa inay aada uga fog yihiin xukuumadda maxay maxay maxay ka tabanayaan labadooda xukuumadda aniga kolley waan ka fognahay meeshii oo dee ma dhex joogna muqdisho laakiin waxaan maqlayni iyo waxaa noo muuqda waxay u eg tahay inaan personality unay kasoo urureyso wixii wax siyaasadoo la taaban karo laisku haysta meeshii maba muuqdaanba yani runtii dalasu sheego maaha wax weyn waxa ka dhexeeya laakiin waan wax aada u hooseeyo oo runtii aan u galmin in dad madax oo waddanka laga filaya inay hore u wadaan inay isku qabsadaan marka waa arrin aada loogala xumaado wey waayahay shirkii ugu dambeeyey ee ay ku kulmeen madaxda maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo xukuumadda wixii ka soo baxay ma la ogyahay shirkaa ilaa hadda wax cad ma jiraan horta la taaban karo laban karo waxaa lagu heshiiyey laakiin waxa qofka soomaaliga maanta muhiimka waxaa weeye in lasoo gaaraba meesha la joogo maanta yani weli siyaasadda soomaaliya laga soo bilaabo lixdameeyii ilaa hadda wakti eelada kan gaartay maba jirinba maanta waxay maraysaa meel aada looga murgoodo oo runtii aada looga naxo la yidhaahdo ma halkan aan gaarnayba maanta in dadkii madaxda wadanku in meel laisku gooyo sida carruurta la yidhahdo wada fadhiisto wada hadla yani waa wax aada looga xumaado wey marka wax kasoo baxay ma laha haddii wax kasoo baxaan xataa runtii processka loo soo maray ayaa aada u fool xun marka waa arrin rigii soomaalidoo dhan inay ka xumaataa oo dee ilaah la barya ilaah naga saara dhibkan miyaad og tahay haba yaraatee wax qodobo ahoo laysku afgaran waayey meesha waxaa de laisku haysto horta marka hore saddex arrin bay ahayd oo dadka dhan way wada ogyihiin oo guddiga loo xilsaaray doorashada iyo arrin tiigada iyo arrin kale laakiin kulligood marka laiskusoo wada duubo runtii wax hadda u yaalla waddankan maba ah madaxweynaha farmaajo afar sano ayuu waddankan soo maamulay hoob baa loo diray hooshii uu kasoo bixi waayey aniga jaamacad baan joogaa haddii arday imtixaan loo diro oo imtixaanki uu ku feelgaroobo dood ma jirto wuu feelgaroobay waa inuu ku noqdaa shaqadiisa wax soo bartaa mar kale marka taa hadduu garan waayey kuwan kalena ay laami waayeen oo iyagana ay wax kasi liita ay keeneen aniga waxaa iigu muuqato inay tahay failure of leadership yani waa arrin runtii aada looga naxowey oo aada looga xumaado marka wax la taaban karoon ka hadaan laba meesha ma jira hadda un laska aamusnaado wey qof walba ceeb la aamusnaado
waayahay marka kolley n dee iminka qirya qir baa laysla taagan yahay marka waxaa la isweydiin karaa n xukuumadda farmaajo qudheedu maxay isla adkaynaysaa maxaa ku jaban haddii ay yeesho eh, mucaaradku waxa ay rabaan
de leadershipka adduunka la sheegayo dhanba waxaa weye compromise yaa siyaasadoo dhan waa the art of possibility yani inay wax socon karaan haddii la isfahmi weeye macnihi waa failure weye macnaha waxay kutusaysaa in laga gaabiyey ama qofka uu failgaroobay oo shaqadii loo diri kasoo bixi waaye marka dadkan isku sheegaya madaxweyneyaasha ee gobolada horta ereyga madaxweynahaba khalada marka hore qofka inuu sheegto laakiin waxa oo dhan kasoo tag hadday keeni waayeen inay la heshiiyaan madaxweynaha madaxweynahanu tanasuli waaye saddexdood aniga waxay leeyihiin inay feelgaroobeen oo habka keliya haray inay tahay in la helo process lagu saari karo loodan karo waa wadankan dad caqli leh oo u taran kara ha loo raadiyo hala keeno maanta meesha bay taagan tahay yani meel laga hadlaba ma taagna maanta xukuumadda farmaajo markay hadlayaan waxay sheegtaan inay gaadheen guulo afartii sane ee ay hayeen iyaga oo sheega ciidamadoo dib loo dhisay iyo waxyaalo kale kuwaa miyaan guulo lagu sheegi karin ma- waxaan rabnaa horta inaan hal arrin isla wada fahamno kulli annaga marka qof shaqo loo diro oo shaqadiisa ka soo baxo wax dheeraada maada samayn adiga wax miira kale maada keenin marka wax lagu faanay meesha ma jiraan shaqadii lagu diray unbaa kasoo baxday waxyaalahan la yaabi jiray prime ministerka hore soomaaliya ee xilka laga qaaday waxyaaluhu sheegi jiray masalan uu leeyahay askarti baa mashaar siinay war hadda askarta mashaarkiisa shaqo kuu taalay sooma ahayn farmaajo hadduu yidhaahdo ciidamadi baan dhisay soo shaqo kuu taalay ma ahayn hadduu baarlamaankii dhado howl baa qabtay de waaba wax lagu diray baa de maxaa laga- maxaa lagaa filaya marka wax lagu faanay meesha maba jiraan qofka hadduu shaqadiisa qabsaday way fiican tahay laakiin hadda si ugu muhiimsaneedna maada qabanin waayo xilli baa lagu heshiiyey waad kasoo bixi weyd waxaa marka meesha la fadhida waa indha adeeg runtii qofka soomaaliga maanta si loo fasiro malaha language lagu macnayn karaba lama hayo oo wax lala yaabo wey.
miyaad u malaynaysaa inay habboon tahay sida ay siyaasiyiinta qaar codsadeen in beesha caalamku soo dhex gasho oo ay iyadu la wareegto dhexdhexaadinta labada labada dhinac haddeeba tahayba waxba iyaan hadalka lagala leexanin safiir maraykan iyo ninka u n ta wadankan ka taliya iyo qolyahan amisonta oo sababtii uu jooga maa la garan karin waxaan kale dhan waa unska hadal wey waayo nimankan mayn rabin puntland iyo jubbaland inay yimaadaan mayn rabin ninkan odayga wuxuu rabay in bilo soomaaliya lagu yimaado saddexdooda maanta saddex caruur oo kale oo iskuul dhigata ayaa la wada keenay xalale taabaaba wax humiliationka ugu weyn ee qof soomaaliya ku dhici kara intaa wax ka weyn ma garan kara aniga marka maanta dadka sida caruurta meesha laiskugu keenay laleeyahay wada hadla runtii aniga ma garan kara hataa e- ereyaan isticmaalo ma garan karo sida keliya ugu fiican waxaa way in laska aamuso una yidhahdo bas in la oran jiray walagiisuyinka ayaa wala- waxaa laga hayaa uu oran jiray am dying of shame marka maanta qofka soomaaliga we are all dying of shame marka i hope in ilaahay caqliga soo celiyo oo dadkan ay hore u socdaan waayo waad mahadsantahay maxamed waxaa kale oo jira warar iyaguna iska soo daba noqdo oo yidhaahda in xoogag shisheeye ay meesha gacanta kula jiraan oo siyaasiyiinta qaar ka mid a ay dabada ka riixayaan arrimaha ma maqashay maxayse kula tahay weligeed rumors way iska jiraan mana mana ka maqno oo inkastoon la helin wax evidence ah arrimaha way iska jiraan sideedaba laakiin waa shaqo u taalo wey ee leadershipka wadanka hadday dad kale ku talinayaan ama dad kale ay kaa dambeeyaan daan miin shaqadaadi baad gaabisay howshaadi baad qabsan weysay runta marka la sheegaan dadka qaarkood capacity maba lahaa bay leadership ku noqon lahayn waayo hadday dadka dhan bay u wada muuqataa maanta soomaaliya meesha taagan tahay marka run weeye rumarska way iska jiraan waana laga yaaba inay runba tahayba laakiin waa howl u taala dowladda iyo leadershipkoo la rabay inay howshooda kasoo baxaan hadday kasoo bixi waayeen hadee markaa ama golofka ha ahaado ama yurub ha ahaatee ama deriska wadamada ha ahaadeen qof walba wuu ku talinaya marka marka een, haddii ayba jirto oo ay xoogag kale gacanta kula jiraan meesha oo een, labada dhinac ay dhinac taageerayaan dhinaca kale maxay ka qaban karaan hadda meeshay taagan tahay I don't think inayba tahay meel wax laga qaban karaba hadda waxaan ku jirnaa waa ciyaarta sokorka marka la yiraahdo extra timeka lagu daro kale waqtigaa baan joognaa hadda marka hadda meel laga hadlaba lama joogo hadda waxaan un la joogaa sidee ku dhamaanaysa un baa la joogaa marka ilaahay si nabadaa ku dhameeya inta un baa maanta aan filanayna laakiin ma filaya aniga afkaar cusub soo bixi doonto maxaa xal ah maxamed maanta haddii maxamed ibraahim talada loo dhiibo muxuu samayn lahaa maxamed ibraahim ummadda soomaalida in runta loo sheego oo la yidhaahdo dadka leadership isku sheegaya inay runta sheegaan oo yidhahdaan war waa maamul weyn ee wadankana ciddii maamuli kartay afkaaraysa ha timaado mana filayo saddexda ninay meesha isku haysata in midkoodna heerka uu gaari karo waayo taan lafteeda geesinimay u baahan tahay qofka inuu admit gareeyo inuu feelgarooyo nafteeda geesin may u baahantay marka i don't think inaan hayno kalibarka marka ilaahaha keena dad xikmad loo wadanka maamulo hadda lama hayo
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho